bismi illaahi araxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii caawa iyo daljir waa afar iyo labaatanka bisha labitanaad sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka qodobada barnaamijka caawa aad ku maqli doontaana waxaa ka mid noqon doona ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo dowladda wakhtigeeda dastuurga u dhammaaday maxamed cumar carte oo baaq u diray beesha caalamka iyo weliba ganacsatada soomaaliyeed taliyaha guud ee ciidanka booliiska puntland oo isaguna maanta gaaray degmada galdagob ee gobolka mudug xildhibaano ka tirsan puntland oo kormeeray degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka mudug xildhibaan saadaq abshir garaad oo iska fogeeyey ku luglahaanshaha heshiis addis ababa ku dhex maray somalilan iyo khaatumo shirkadda amal banki oo guddiga abaaraha gobolka mudug toban kun oo dollar ugu deeqday guddiga abaaraha oo iyaguna lacag ku wareejiyey guddiga abaaraha ee gobolka cayn maxaad kala socotaa xaaladda abaareed ee gobolka sanaag jaaliyadda puntland ee yurub oo iyaduna samaysatay dallada ay ku midaysan tahay qodobadaas iyo qodobo kale ayaad barnaamijka ku maqli doontaan wuxuuna barnaamijkoodii ka imanaya xarunta daljir ee magaalada gaalkacyo waxaadna kala socotaan dhammaan xarumaha kala duwan ee daljir ay ku leedahay soomaaliya ciddii barnaamijka u dhaafana wax ay mar kale kaga bogan karayaan website-ka iyaga radio daljir dot com anigoo jamaal faarax aadan ayaana barnaamijka idinla socodsiinaya caawo iyo daljir waa hagaag inuu gudagalle ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda wakhtigeeda dastuuriga uu dhammaaday ee soomaaliya mudane maxamed cumar carte qaalibe ayaa shir jiray oo qabtay waxa uu beesha caalamka kaga dalbaday in ay u gargaaraan dadka soomaaliyeed ee abaaraysan gaar ahaana dowladaha carbeed ayuu si gaara farta ugu fiiqay ra-iisul wasaare ku-xigeenka waxa uu kaloo baaq caalamiga u diray shacabka soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatada oo ugu baaqay in ay muujiyaan kaalintooda kaga aadan u gargaaridda dadka dhibaatada dhinaca abaaraha ee haysata ee soomaaliyeed hadalkiisiina waxaa ka mid ahaa bismillahi raxmaani raxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah waxaa halkanaan jecelahay inaan baaq uga soo jeediyo dhammaan ummadda soomaaliyeed inta gudaha dalka gudihiisa joogta iyo inta dibaddiisaba ku nool baaqaas oo aan doonayno in loogu gurmado dadkii soomaaliyeed ee meel kastaba joogay ay abaarta ku habsatay ee xoolihii iyo dadkuba ay runtii ku jiraan imanka maanta in ay dhintaan in markaa deg deg wax loola soo gaaro waanu ogsoonnahay waktigan lagu jiro oo waktigii jiilaalka ah roobkiina uu ilaa saddex bilood oo kale ay u harsan tahay waxaa ugu horeyn sameynaynaa dhammaanteen waxay tahay inaynu ilaahay subxaana wa tacaala aan horta ilaahay barino istikfaarka badino si ilaahay inoogu soo dejiyo oo inoosoo inoo soo dedejiyo roobkiinu u da-a dadka taasunbaa dadka wada gaari karta oo ummadda ay ay ay ku diirsan karta marka labaad waxa weeyaan dalkan iyo dadkan inakaale inaynu ku isku tiirsanno oo aynu ka shaqeyno sidii aynu isugu gargaari lahayn oo keena jinicsan aynu ugu gargaari lahayn se keliyan ku samayn karaynaana waxay tahay inaynu bilowno in qof kastoo inaga midi ku wax yar haya iyo kuwaan wax yar wax weyn haya labadaba aynu dhammaanteen ka shaqeyno sidii ummadda aynu ugu gargaari lahay guddigii qaran ee gargaarka deg dega ee abaaraha oo maanta kulankiisa ugu horeysay aan fadhiisanay waxa aanu doonaynaa inaan ilaahaydankii sida ugu dhaqsaha badan leh ay u howlgalaan oo sidii tabarucaas iyo wixii dowladdu ay qaban lahayd iyo dowlad goboleedyadu labadaba ay timaado oo markaa qorshaheedii aan maanta kow ka bilownay kuna kuna maxaa la idhaahdaa aanu aada iyo aada ugu ugu rajoweynahay in tallaabooyinkii ugu horreeyey ay madhadhal yeeshaan oo ay timaado in markaa dadkii wax lala gaadho sidoo kale waxa aanu abaabuleynaa in hay-adaha caalamiga laftooda ay qeybtoodii ka qaataan iyadana waan ku daba jiraa inkastoo ay kusoo beegantay wakti aan ogsoonnahay in fasaxyey waxaa ay kala galgaleen laakiin kolley kolleyba iyaguna joogitaankooga way joogi doonaan ilaahaydankii wixii ay ka qaban doonaanna waawaa ka sugaynaa midda saddexaad waxa weeyaan inaanu rabno in hal qorshe uu yeesho oo gargaarku uu yeesho hal qorshe inaanay noqon in boqol meelood laga laga wada wado laakiin inay meel keliyon laga wado haddii aan laidmo oo aan markaa inu hay-adaha caalamigaa iyo xukuumadda federaalka iyo dowlad goboleedyadu intaba ay ku dhan yihiin guddigan qaran oo ay hawsha saa ku wada wadi doonaan haddii aan laidmo sidoo kale waxaan iyagana aan baaq usoo jeedinay oo aan doonaynaa inaan ku dabagalno ilaahaydankii waxa weeyaan waa waa dowladaha carbeed iyo dowladaha muslimka iyagana oo ay aan rabno inay qeybtooda ka qaataan haddii alla idmo waan ogsoonnahay maanta caalamkii islaamka ahaa meelo badan dhibaatooyin fara badan baa ka jira hadday syria tahay hadday ciraaq tahay hadday libiya tahay hadday meelo badan hadday yeman tahay soomaaliyana waa la mid marka insha allahu tacaala iyagana waxaan ka filaynaa in sidaa loogu wada gurmaday meelaha kalena in soomaaliyana loogu soo gurman doono oo abaarta ta ugu dambaysayn doonaynaa halkan ka tilmaamnaa waxay tahay maanta inkastoo dee dadkeena ay dhibaatadana haysato laakiin annaga iyo xukuumadda cusubba waxaa u yaalla waa sidii loo sameyn lahaa qorshe lagaga gudbi karayo in maalin walbaba dhibaatadan ay soo noqnoqoto marka in lala yimaado qorshe lagu lagu kor loogu qaado oo lagu suurtogeliyo in dhibaatooyinkan ama ha noqoto abaaraha oo caalamkaba aan la qabno maadaama cimiladii isbeddel cimilada ay meesha ku timid sidii looga wax looga qaban lahaa iyo in sidoo kale dhibaatooyinkan kale ee hadday tahay geed inu xaalufinta inu geedaha in xaalufintii kale ku timid baadkii oo xoolihii cuni lahaayeen waxaasoo dhan in qaabkii looga fikri lahaa ee dadkan fikr ino loo loogu fikri lahaa oo dadkan iyo dalkaba loogu fikri lahaa in markaa ay qorshaheedii lala yimaado ayaan ilaahaydankiiyadan aan ka filanaa inaan inay dowlad xukuumadda cusubna ay la timaado annakuna iminka intaanan meelgaarka nahay amaan sii joogno ku simino xukuumadda cusub inaanu markaa waxii aan ka qaban kara inaan ka qabano ilaahaydankii markaa waxaan ugu dambeyntii jeclahay inaan kusoo koobo hadalkeyga dhammaanteen wayna wada sugaysaa waxaan rabnaa inaanu ama ha noqoto shaksi ama ha noqoto hay-ad ama ha noqoto sharikad intaba waxaan doonaynaa inaynu si mugle uga wada qayb qaadano oo aynu walaalaheen iyo dadkeennii ku baaba-aya gobolada soomaaliya oo dhan aan wax ugu qaban lahayn ilaahaydankii ilaahay waa nagu gargaarayaa markay naku isu gargaarno ayaa ilaahayna gargaarayaa aan isu gargaarno aan hawshaa wada qabsanno assalaamu calaykum waraxmat ullaahi dabcan way noogu jirtaa waana waana soo bandhigaynaa waana howlan iminka go-aankeeda qaadan doono haddii alle weli waxaan ku guda jirnaa wararkii ku saabsanaa abaare ee xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda puntland oo maalmihii ugu dambeeyey kormeer ku marayay degmooyinka gobolka mudug ayaa maanta la kulmay maamulka degmada iyo kantaliska booliska ee gobolka mudug ujeeddada kormeerka xildhibaanadan ayaa ahayd ukuurgelidda xaaladda ammaan iyo weliba midda abaareed ee gobolka iyagoo hore usoo maray degmooyinka gobolka uu ka kooban yahay warbixin amuurtaa ku saabsan weriye shaafic cabdulqaadir oo kusugan stuudiya daljire gaalkacyo ayaa inooga diyaariyey xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda puntland ayaa muddooyinkii dambe kormeer ku sameynayay degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka mudug ujeedka xildhibaanada ayaa ahaa sidii ay wax uga ogaan lahaayeen xaaladda ammaan ee gobolka iyo abaaraha ka jira gobolka mudug iyo guud ahaanba soomaaliya xildhibaanada ayaa maanta kormeer ku sameeyey degmada gaalkacyo iyagoona la kulmay maamulka degmada iyo maamulka taliska qaybta booliiska kormeerka xildhibaanada ayaa qayb ka ahaa kormeer ay xildhibaanada puntland ku samaynayeen guud ahaanba deegaanada puntland duqa degmada gaalkacyo maxamuud yaasiin axmed tumey ayaa warbixin ka siiyey xildhibaanada xaaladda degmada gaalkacyo
sidaa og tihiin ka annaga degmo ahaan iyo golodegaan ahaan waxaana la doortay bishii labaatan iyo saddexdii bishii toddobaad labaatan iyo labaatan iyo kowdii bishii sideedaad iyadoo aan bil buuxsamin waxaan ugu dhacay weerar aada u xoog badan oo ahayd masiibo runtii ku dhacday puntland oo dhan soomaaliya oo dhan gobolka mudug oo dhan degmada gaalkacyo oo dhan gaar ahaan gaalkacyo gaar ahaan waxay si gaara ugu dhacday xarunta dowladda hoose ay ku dhacday saa ujeedaan hadda meeshaan ku shaqaynanahay waa waa xarun ka mid a xarumihii xaafaduhu ay ku shaqayn jireen oo aan dul degnay waxaan ugu shaqaynana kole waa waa duruuf weye annagoo aan ka soo kaban burburkaas nagu dhacay oo weli la tacaalayna dhaawicii iyo dhimashadii wax walba dhismihii qalabkii dukumentigii baabuurtii waxaaso dhan haddana maana helin cid gacan ee gaara naga siisa ama soomaaliya ha ahaato ama puntland ha ahaato ama qurbajoog ha ahaato gacan hadda masiibooyinkaas annagoo cusub nagu dhacay cid gacmo gaara noo fiisay ma jirto annagoo weli la tacaalanayna oo arrintii aanaan meel degin oo ishabayn oo dhaawicii wuxuun dul yaalaana dagaalkii waa nagu bilowday kole dagaalka annaga gaar nooma ahayn degmadu ka socday oo degmada culayskeedii ugu badnaa iyo dhibteeda kusoo dhacayeen laakiin dagaal de wuxuu ahaa puntland oo dhan ka qayb gashay runtii oo hadda annagu aanaan dhahayn dhib gaara oo aan ka ahayn meesha lagu diriraya iyo culeysyada gaarka aan ka ahayn laakiin reer puntland oo dhan dagaalkaasi way u sunaayeen wayna ka qayb qaateen runtii kaalin lixaad leh dhiigooda iyo dhaqaalahooda waa kaga qayb qaateen laakiin ka degme ahaan hadda saameyn badan baa nagu sameeyey in dadkii qaxeen oo oo guureen qaarkoodna weli maqan yihiin iyadoo xilli abaara lagu jiro dhaqaalihii degmada inuu saameyn weyn ku yeeshay oo ay kala xiran yihiin ganacsiyadii iyo waxyaalo badan ay caqabad jiraan amnigii weli inuu sidiisii yahay oo magaaladii aysan ahayn magaalo nabadina ka jirto dagaalna ka socda aysan ahayn oo sidii laisku hor fadhiyo caqabadahaas o dhan waa jiraan kolley de waa xog aad idinku nala ogtihiin oo hadda dowladdii dhexe way joogtaa meesha hadday baarlamaan ahaan lahayd iyo hadday wasiir ahaan lahayd iyo hadday saraakiil ahaan lahayd
taliyo ku-xigeenka qaybta booliiska gobolka mudug ayaa isna ka warbaxshay xaaladda booliiska iyo amniga ee gobolka boolis ahaan markaan ka hadlo runtii booliska waa lafdhabarta nabadgelyada waa xeer ilaaliyaha sharciga waa ilaaliyaha shacabka waa garsooraha shacabka boolisku laakiin xildhibaanada haddaad tihiin ama maamulka puntland aan idhaahdo dowladda anagu aada iyo aada waxyaala badan baanu ka tabanayna hadaan nahay booliska waxaan ka codsanaya horta marka koobaad booliska dib in loo tayeeyo booliska markii uu la tayeeyo ayuu wax qaban karaa haddee sida ay tahay baanu dadaal weyn ku gallaayo habeenkii anigayga ujeedo ma seexdo labiiyo tobankii habeenkii wareeg baan ku jiraa gelin saacado waxaan ku jiraa xaafadaha saacado waxaan ku jiraa darxumo saacado waxaan ku jiraa garsoor intaas waxaan sameeyey hadeer anigu xalay iyo habeen hore laamaha xaafadaha qeybtood waan la kulmay waxaan ku darasgeliyey inay saacad ilaa lix saac ay xafiisyadooda furaadaan oo aanu wada kulanno oo aanu warbixinaysa siino oo waxyaalihii kusoo kordhay xaafadda dha iyaga laftigoodu waa mas-uuliyiintii xaafadda inaanu halkaa ku kala warqaadano ilaa lix saac xalayti habeen hore baan arrintaas ka shaqeeyey oon yani qaarkood aan la kulmay inta dambena inaan lasii kulmaan jecla oo aan helo si aan iskaga warqabno lamber gaara baan u sameeyey oo saacad kasta laga soo wici karo booliska haddii wax arkaan xaafadaha ama hoteeladu ilaalada hoteeladu ay wax dareemaan ay saacad walba ay naga soo wici karaan oo isagu joogto oo aan la daminayn baan baan wada gaarsiiyey si wixii markaas meeshii lagala laga laga shakiyey ama siinkii ku arkay si si deg dega aan ugu gaaro yaalaamaha xaafadaha iyo hoteelada iyo ilaaladooda baan wada gaarsiiyo lambarkaas afar ilaa aarka habeen iyo maalinba waa open lambarkaasaad naga soo wacaysaan haddaad wax aad ka shakidaan aad aragtaan haddana maanta anoo ka faa'iideysanaya waxaan jeclahay de shacabku hadduunan booliska la shaqayn shacabku waxma qabanayo boolisku waxma qabanayo boolisku waxa weeye waxaan rabnaa inay shacabku nala shaqeeyaan oo shacabku guriba guriga ku xiga uu isha ku hayo ogaado waxaa caawa kusoo kordhay waxaa ka baxaya layskontaroolo oo qof labada qof ee guriga ka wada toostay suuqa hadday soo aadaan markay isku hor yimaadaan inuu mid midka kala baadho uu baadho baan horta rajeynaynaa yani nabadgelyada sidaas aynu ammaankeenna ku sugan karnaa markii dadku uu foorarka intu ka kaco kor u tooso oo feejignaado baynu nabadgelyadeenna gaari karnaa laakiin haddaynu hawo adduun kusii jeedin oo ganacsi iyo iska oro iska soco iska toos ay noqoto oo waxa ku soo galay iyo kan guriga kula soo degan iyo kan ka guriga kuxiga degan aadan warba wahay amnigeenu ma hagaagayo booliskuna guryaha kama wada wada warqabi karo xogta dhabta booliska wuxuu ka helo waa shacabka shacabku marka waxaan rabnaa wixii xoga iyo waxay ka shakiyaan inay nala soo socodsiiyaan ta kaleeto amnigu waxyaalo badan buu u baahan yahay waan hadda rabin inaan halkan saxaafadda ka sheego waxa weeye markaa runtii intii tabar ah waanu dadaalaynaa
xildhibaan cabdulqaadir faarax bootaan oo ka mid ah xildhibaanada puntland ayaa ka hadlay ujeedka kormeerkooda ay ku sameynayeen degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka mudug
duuqa magaalada iyo ku-xigeenkiisa guddiga joogtada ah ee golaha degaanka oo halka fadhiya oo guddigii fulinta weliba ah waxaanu aad iyo aad ugu faraxsannahay inaan idin soo booqanno waxaan idinka mahadcelinaynaa sida wanaagsan aad noo soo dhoweyseen halkan waxaa maraya xubno ka tirsan golaha wakiilada ee dowladda puntland oo ah kuwii weliba adinku aad dirsateen ee gobolka mudug ka tegey wakiil waxay ka wada yihiin puntland oo dhan laakiin waxaa laga doortay waa gobolka kan waxaa kaloo halkan maraya agaasimayaashii agaasimayaal ka mid ah agaasimayaasha golaha wakiilada agaasimayaashoodi baa halka maraya iyo oo uu ku jiro weliba maxaa ku idhahda de ninka miidiyaha wadaana waa agaasimihii miidiyaha marka booqashada intaa la eg oo saa loo yimid waxaa weeye mid fursan weyday xaaladda waddanka ku soo korortay in xogogaad dhaba loo noqdo waxaa laga yaabaa in warka guud la hayo laakiin warka sugan oo runta waxa haya waxaa weeye qofka mas-uuliyadda mar kasta u taagan oo dhex taagan wey waxaan malaynayaa taasna waxaa ugu weyn wax xogteeda laga helo waxaa weye waa golaha degaanka duqa magaalada ku-xigeenkiisa hadday amni magaalo tahay iyo hadday duruufo kusoo koray intaba tahay waxaanu u soconnay oo aanu u nimi waxaa weeye waa inaanu xog ogaal dhaba ka noqonno xaaladda amni ee waddanka jirta gobolka jirta siiba gaalkacyo iyo nawaaxigeeda iyo degmooyinka maxaanku idhahdee ku xeeran qodobka labaad oo aanu u socnay waxaa weeye waa saamaynta ay reebtay oo weli lagu jiro aanu ognahay abaarta waddanka ku habsatay oo aan meel la cafiyin oo muddada dhan maxaanku ina haysay oo dadkii uu ku duuyo beelay oo dad ku dhintay oo dadkii ay qarka u saaran yihiin inay xaggii miyiga xoolihii ka xaalufaan saamaynta ay ku yeelatay halakan iyo gobolka annagoo og in kollow ay ku tiirsan tahay magaala miyiga ayadana inaan xoogaal ka noqonno maxaa yeele idinkaa nooga xogaalsan oo mas-uuliyaddeedii xoog saaran tahay anu marka u nimid maamulka waxaanu kala shiraynaa waa arrimahaas waa gobolka iyo degmada iyo bulshada inteeda kaloo iyadana aan u gudbi doonno meelo waa tagnay hadda idinka ka hor laakiin magaalada ka baxsan oo meelo kale magaalada ka baxsan annagoo ka faa'iidaysanayna wakti yar oo aan u haysano marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala arrimahaas inaan iyada oo haddee kooban oo urursan in aad naga siin doontaan warbixin shaafi ah insha allahu tacaala sidii guddoomiyihii sheegayna mas-uuliyaddaas inaanu annagu xambaaro shaafic cabdulqaadir usame raadiyo daljir gaalkacyo shirkadda amal bank ayaa maanta guddiga abaaraha ee gobolka mudug ku wareejisay lacag gaaraysa toban kun oo dollar taas oo loogu talagalay in wax lagaga qabto amaba lagula tacaalo abaarta ba-an ee ka jirta deegaanada puntland gaar ahaana gobolka mudug mar kale shaafic cabdulqaadir usame ku noqo iyadoo ay weli socdaan gurmadka abaaraha loo fidinayo dadka ay saameeyeen abaaraha ka jira soomaaliya ayaa maanta waxaa shirkadda amal faraceeda magaalada gaalkacyo waxay deeq lacageed oo ay ugu tala gashay abaaraha ku wareejisay guddiga abaaraha gobolka mudug lacagtan oo dhammay toban kun oo dollar ayaa waxaa goobjoog ka ahaa maamulka gobolka mudug ugu horreyn ayaa waxaa goobta ka hadlay madaxa baanka amal cabdishakuur xirsi qureex
toban kun oo dollar xadmigeeda marka magac ahaan la sheega waa wax badan waxtarkeeda laakiin marka gobolka lagu firdhiyo waa wax yar laakiin tusaale waxay u tahay haddii ummaddu ka wada qayb qaadato oo ummaddu waxay hayso isu wada geyso bay waxtar noqon kartaa insha allah marka waxaanu falaynaa bal wadadii dadku ay wax kusoo darsan kusoo dari lahayn dadku walaalaha ay isugu gurman lahaayeen Eh, sidaynu ognahayba runtii waxaan u malaynayaa marka bishan iyo bishii hore waa markii shanaad baan u malaynayaa gobollada marka la yidhaahdo somaliya marka laga soo ilaa halkan hadda aanu joogno waa markii shanaad oo shirkaddu ay abaaraha lacag ugu deeqayso Eh, runtii mana ahan hadda ammaane waa waajib iyo xil saaran oo ummadda ay iyaguba gudanayaan waxay hayaan baa dadku wax ku leeyihiin dadkaana wax laga helay marka in dib wax loogu cesho haddii dhibaata timaado qof qof iyo shirka shirkad iyo qo- cid walbaba oo gacanteeda wax ku jiraanba inay ka qayb qaadato waa wax inagu waajiba aynu ku khasbannahay waana waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala koonka inagu keenay inaynu isgaarino inaynu isu gargaarno oo dadka qaarba qaar kale ay tabaalaysan u gurmadaan oo kii dhibaataysan wax la taro oo ka rooni uu mar walba wax bixiyo si xoolihiisuna ugu barakoobaan qofkaa walaalkiisa oo dhibku haysan dhibkaa markaa uga soo baxo Een, in sha allahu waxaan aada u rajaynayaa ilaahay idankiisa in ay markii u dambaysay ay soomaaliya arrintaani ay ummadoo dhan ay ka wada qayb qaadato inkastoon ilaahay ka rajaynayno kana baryayno dhibaatadaa in ilaahay naga dulqaado
gudoomiyaha guddiga abaaraha gobolka mudug cabdinaasir cabdulle jaamac oo isagu la wareegay lacagtaasi ayaa isna goobtaasi ka hadlay shirkadda waxaan leeyahay wixiina allaha barakeeyo waa laydin duceeyey allah idin aqbalo muraadka aada u lahaydeen oo sadaqada u bixiseen iyo juhdi aada gasheen ilaahay ha idin aqbalo ducadii laydin duceeyey wixiinana allaha barakeeyo guddiga sida looga hadlay waxaanu guddoonnay deeqdii ay bixisay shirkadda camal oo ku bixisay guddiga abaaraha magaca ummaddaas dhibaataysan oo riximkaana ay ku bixiyeen sidii horey naloogu sheegayna waxaan ballan qaadaynaa haddii ilaahay noo ogolaado si cadaalad ah oo qofkii xaqaas bixiyey oo sadaqaystay iyo qofkii dhibanaa oo loo qaaday ixsaan inay noqoto oo aanu dadaal ku bixina aanu ballan qaadayna insha allahu tacaala midda saddexaad waxaan rabaa inaan wax yar sheego annagu guddiga abaaraha markaan nahay waxaa fii guddoon nooca guddoomiyaha gobolka mudug xasan maxamed khaliif markii annagu aanu khaaska nahay aanu guddoomiye u ahay guddiga kale laakiin sideen ahaan guddiga gobolka mudug waxaa rabaa in la caddeeyo wax waxaa shir guddoon oo ah guddoomiyaha gobolka isagaa guddiga qabtay guddiga wax badan baa lala rabtay oo la kala badbedelay guddiyo badan oo gobolka ka tirsanaaba hadda la mideeyey nabadoon cabdiqani maxamed cabdi baale ayaa isna u mahad celiyey baanka amal waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo shirkadda amal iyo madaxdeeda meel kastoo ay joogaan sida sharafta leh islaamnimada leh tolnimada leh oo ay uga qayb qaateen arrinta abaaraha guud ahaan meel kastoo ay joogto shirkadda amal waxay ku caanbaxday inay wax ka qabato xaaladaha amniga abaaraha masiibooyinka caalamigaha kale oo ka dhaca gobollada ay joogto waxaan leenahay waxooda allah u barakeeyo ilaahay ha u barakeeyo madaxdeeda allah raajiyo aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa haddii aanu nahay guddiga abaaraha gobolka mudug waxaan kaloo leenahay shirkadaha la midka ah ee nooc kastoo ay yihiin inay sidaa uga qayb qaataan abaaraha oo ay u gurmadaan dadka walaalahooda si waxooda ilaahay ugu barakeeyo si walaalahoodu ay u noolaadaan dad iyo dunyaba haddii aad wax bixiso waxa aad bixisaa waxay badbaadinayaan gudoomiyaha gobolka mudug xasan maxamed khaliif ayaa u mahad celiyey shirkadda amal banki oo iyadu lacagtaasi ku deeqday
inta iyada fadhida oo guddiga abaaraha ah iyo dadweynaha maaragtay gobolka mudug ku nool oo aan anigu afkiisa ku hadlayo waxaan u mahad celinaynaa xawaaladda camal oo noogu deeqday ugu deeqday toban kun oo doolar oo ay abaaraha ugu deeqday camal waxaan leenahay aad baad u mahadsantihiin wixiinale allaha barakeeyo waana caadaad u leedihiinoo horumarkana waa ka qayb qaataan abaarihii iyo masiibooyinkiina waa kuwaas aada arkaysidoo hadday ka qayb qaataan waxaa weeye mar walba waxay u taagan yihiin in ay maaragtay dadka ay u gargaaraan islaamnimadeena ka mid taha in la isu gargaaro oo qofkii liita loo gargaaro taas amal baan leeyahay wixii duca ahaa iyo horaa loo yeeriyo wixii hadal ahaa oo dhan waxaan kaloo rabaa inaan halkan ka sheego dadka abaaraha wax ku bixiyey oo guddiga soo gaarsiiyey lacagtii lacagta lacagaha soo gaarsiiyey yani qaar kalena way jiraan oo raashimo iyo wax kale iyo baxshay laakiin inta lacagta dibadda ka soo dirtay oo guddiga gacantiisa soo gashay baan rabaa inaan halkan ka afay labaatankii kun oo u horreysay waxaa noo soo diray ohaya laga soo diray dalka maraykanka waxaa soo diray aadan ciid jariidaas joogtaankaasaa soo diray waxaa ka mid ah aadan ciid raggii noo soo diray aadan ciid iyo cabdicasiis warsamo deeriye baa ka mid ahaa oo wakiilu ahaa waxaa kale oo aada iyo aad nimankaas aada baan ugu mahadcelinayaa nimankaas si fiican bay noola soo xiriireen isla markiiba markay abaarta ka war heleen waa nala soo xiriireen sida ay sheegeenna meelo badan inay gaarsiinayaan warka abaarta oo caalamka ka mid ah dadkeenna jooga bay sheegeen waxaa kale oo lacag noo soo diray naloo ka soo diray sweden laba kun oo doolar waxaa soo diray maxamed aadan mataan iyo axmed iyo axmed maxamed baa wakiil ahaa jariidaasna tiradooda ma badnayn laakiin waa dadaaleen waxaa idin kusoo celceliyaa mar haddii tiradiinu yar tahay markaad xiskintaanba kusoo ridaan baan ku kaftanay halkaasna waa halkaa tan kale waxaa weeye sagaal boqol waxaa soo diray xasan nuur buure baa soo diray oo sweden jooga sagaal boqoloo doolar weeye kun iyo afar boqol waxaa soo diray xaawo aadan cami oo magaaladagalka ay joogta oo aada wada taqaaniin xaawo aadan cami waa la yaqaan waddanka wax badan bay ka qabatay waana qof mas-uul oo la yaqaan waxaa kale oo aan soddon doolar ka helnay siraad aadan gelle siraad waxaan ka helnay soddon doolar qof walbaa intuu ayuu keenaya marka soddon doolar iyo iyo kuwa labaatanka kun keenay waa isku mid qof walbaa waa dadaalay dadaalkiisu qof walba dadaalay waxaa kale oo aan ka helnay boqol doolar xasan oramo wiil yidhaahdo waa wiil orama wuxuu yidhi abaaraha ku dala isaguna waaba qaxootiyo oramo wey marka dadaalkiisu halkaasu gaaray boqol doolar buu keenay aada buu mahadsan yahay waxaa kale oo wax ku deeqay toban kun oo amal ay ku deeqday baa u dambaysa hadda lacagtaan helay marka laysku geeyo waa soddon iyo afar soddon iyo afar kun shan boqol iyo siddeetan doolar intaas marka guud ahaan baan ugu ducaynayaa wixina allaha barakeeyo fursaddii aada haysateenna waa ka faa'iidaysateen
baanka amal ayaa isu xil saaray wax ka qabashada baahiyaha bulshada iyadoona ay tani tahay lacagtii shanaad oo ay ku bixiso abaaraha walow ay jiraan shirkado badan oo ka jira gobolka haddana ma ahan kuwo ka qayb qaata baahiyaha bulshada iyo masiibooyinka dhaca marka laga reebo shirkado yar oo fara ku taraysa shaafic cabdulqaadir warsame raadiyow daljir gaalkacyo warbixintii shaafic cabdulqaadir ayay taasi ahayd guddiga abaaraha ee puntland ayaa lacag gaarisay toban kun oo dollar oo u dhiganta boqol booydood maanta waxa ay ku wareejisay guddiga abaaraha ee gobolka cayn warbixintan waxaa garowe ka soo diray weriye cabdixakiin xuseen xasan oo ku sugan stuudiga daljira magaalada garowe lacagtan oo cadadkeedu uu gaarayo toban kun oo dollar una dhiganta boqol booyadood sida ay sheegeen guddiga abaaraha ayaa lagu wareejiyey xubno ka socday guddiga abaaraha gobolka cayn kulan ka dhacay jaamacadda bariga afrika ayaana lacagtaasi lagu wareejiyey sheekh cabdiqani qorane oo ka mida guddiga culimmada ayaa ugu horeyn sheegay inay lacagtaasi ku wareejinayaan guddiga abaaraha gobolka cayn
munaasabadda aynu u fadhinana waxa ay tahay waa kulan ka mida kulamadii gurmadka abaaraha ee culimmada waxaa noo yimid wafdi ka socda gobolka cayn gaar ahaan maamulkii iyo guddigii abaaraha caaqilkiina waa fadhiyaa waxaana ujeeddadu tahay in culimmada qoondada ay ugu talagaleen ay ku wareejiyaan guddigaas noo yimid oo loogu talagalay in bal si kumeel gaara haddii alla idmo loogu sii qaybiyo dadka halkaas iyaga abaartu ay ku haleeshay waddadii dunyaba ugu dhibaataysan kana mid a dadkii loo gurmanayay oo loo qareemayey waxaan rajaynaynaa biidn illahi tacaala in fariintaasu ay naga gaadho dadkii ay u socotay odayaashana waan uga mahadnaqaynaa socodkooda iyo dadaalkooda waxaana rajaynaynaa in ilaahi subxaana wa tacaala raxmaddiisu inala soo gaaro si aan ka baryaynaa iyo inuu barako u geliyo intan aan badnayn oo aynu ugu talagalnay xusitaanka oo ka kooban boqol booyadood caaqil maxamuud xaaji cumar oo ka wakiil ahaa guddiga abaaraha gobolka cayn ayaa kala wareegay warqad ay ku qornayd lacag dhan toban kun oo dollar guddiga abaaraha puntland waxaana ku wareejiyey sheekh maxamuud xaaji yuusuf tobankaa kun oo dollar inaan ka qabtay oo odayaashii guddida ahaa ee xagga ka yimi ee qaabilsanaa aan u dhiibayo oo sidaa aan kaga qabanay aad kuna mahadsan tihiin annakaasaan markhaati ka aban qorayaa waad mahadsantihiin culimo waad mahadsantihiin aada iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa waad mahadsan ugu dambeyntiina gudoomiye xigeenka labaad ee baarlamaanka puntland ayaa halkaasi ka hadlay isagoo ugu baaqay bulshada reer puntland inay ka qayb galaan gurmadka abaaraha puntlandna ay dadaalayso inta tabarteeda ah guddiga abaaraha cayn oo maanta loogu yimi garoowe oo iyaguna mataqaanaa taakuleyn halka kan lagu taakuleeyey oo ay ku taakuleeyeen guddiga abaaruhu ka qaadaya markaas waxa weeye in de ama guddiga ha aada ama kanba ha aatee ama ummadda soomaaliyeedba meel kastoo joogta ha aato in qof kasta oo soomaali ah oo duba jooga ama guda jooga uu isku taxallujiyo sida ummadda uu ugala qaybgeli lahaa dhibaatada iyo abaarta ka jirta dhulka iyo cudurka intaba hadday xoolo tahay iyo hadday dad tahayba soomaali waxaa loo baahan yahay beri hore dawlad baa laisku halin jiray maanta in qof walaba aad isxilqaanto qofkii hal doolar bixiya oo abaaraha ku bixiya waxay la tahay inuu combobiyaa bixiyey ama kish maxaanada rubuc beriisa bixiyey marka waxa weeyaan qofna inuusan waxba hakran oo dadkii islaamnimada loo gargaaro ee soomaaliyanimada loo gargaaro dhammaana laisku watashado waayo cidaynu maanta wax ku hadlaynaa inay jirto umalayn maayo marka waxaan leeyahay annaga maamulka puntland waa dadaalaynaa waana mataqaanaa ku culimada iyo guddiyada dhammaantoodba waa la shaqeynaynaa waana kala hawlgelaynaa dhibaatada marka waxa weeyaan qof kasta oo mas-uuliyada saareyo culimada ha fadhiisanina dadka waxa weeyaan qofkii la qaadi kara ee meel la geyn karana ha la geeyo qofkii la waraamin kara ee markaa wax usii hadheen biyo doonayana halla halla siiyo dhanka kale maalintii shalay ay ahayd guddiga abaaraha puntland ayaa boqol iyo konton booyadood lacagtood ku wareejiyey guddiga abaaraha dhulka la isku yidhaahdo mudug sare kaas oo ah waqooyi galbeed gobolka mudug iyo deegaano kale oo u dhow dhow cabdixakiin xuseen xasan raadiw daljir garowe magaalada cerigaabo ee gobolka sanaaga waxaa ka da-ay roobab aan sidaas u badnayn waxaana la sheegayaa in halkaas dunyo aan badnayn sidoo kale roobabkaasi ay ku dileen haddaba xaaladda abaarta iyo roobabka halkaas ka da-ay iyo dadka deegaanka oo la sheegayo in ay meelo kale iminka u hayaamayaan ayaa weriya aamilalladan oo ku sugan stuudiyaha daljir ee boosaaso waxa ay ka waraystay guddoomiyaha gobolkaasi maxamuud ismaaciil ciyoon
bismillahi raxmaani raxiim aada iyo aad baa mahadsan tihiin daljir xaaladda gobolku dee marka loo eego dhanka abaaraha dhawaanahan uun sida aada la socoteen robab ayaa ka da-ay dhanka buurta iyo dhanka xeebaha marka dadkiina intii badnayd kolley qaybna bari ayay usoo hayaamayaan qaybna buurta xaggeeda ayay qabteen ilaa xeebta laakiin dhulka intii kaleeto oo dhanka banaanka ah buur iyo iyo xeeb waxaan ahay weli waa abaarta sideedii ayay uga jirtaa waxaa nagu maqaalo ah in roobab ay ka da-een gobolka gaar ahaan dhinaca buuraleyda oo xoolo badan ay laayeen maxaad arrintaasi kala socotaa guddoomiye annagu inta aanu xog ka hayno waxa weeye roobabkaasi si fiican ayaa lagu diirsaday xeebta iyo buurta intaba dhiilo weyn oo naloo sheegay oo geysteenna ma jirto nin xoogaa xayeeshe ah ama adhicaata ah ku haystay meel god ah ayaa toban iyo dhowr iyo toban la sheegay waxaasna de waxa lagu warrami karo ma aha uun nimcada ilaahay iyo raxmadda ilaahay oo da-day ayaa ka weyn oo maaragtay laga caban maayo insha allahu tacaala marka xaaladda warkeeduna sidaas weeye wax weyn oo lagu warrami karo ma aha waayahay dhinaca aad sheegayso abaar baad ka baa ka jirta aada leedahay waa dhinace oo roobka uusan ka di'in waa buurta iyo biyo xeebta marka laga reebo inta kale dee gobolka oo banaanka ah ama gebi ha ahaato ama sool ha ahaato ama ha ahaato xadeedka eh, dhulka kale oo aan buurta iyo xeebta ahayn wax roobo ka da-ay ma jiro abaartuna sideedii bay u taagan tahay eh, dadkana weli biyo dhaankii iyo gargaarkii baa lagu wadaa Eh, sidoo kale ah, waxa ay hadda qaybtood u diyaar garoobayaan wixii maaragtay kari kara oo awoodi kara iska bixin kara lacagta gaadiidka inay guuraan ama xeeb iyo buur aadaan ama ay dhanka bari soo aadaan waaya dadka xoololeyda ah marka ee roobka meeshuu ka da-ay ma gaareen maadaama roob badanna meelaha qaar uu ka da-ay gobolka ee dadka marka abaartu ay hayso halkaa maxay ugu hayaami waayeen xoolahoodii iyagaba Eh, dadku kolley hadday horaamiyeen oo marka hore dee sahan baa la diraa waa taqaanaa labadii casho horeeto sahan iyo in lasoo eego meelaha iyo dhulku sida roobku u da-ay iyo waxaasoo dhan ayaa maxaan ku idhaahdaa eh, lagu maqnaa marka maanta ilaa shalay ayay bilaabeen inay inay maxaan ku idhaahdaa ay guuraan oo geedigii bari iyo buurba ilaa xeeb ay aadeen waxaan la soconaa guddoomiye in gobolka sanaag meelaha ugu daran oo abaartu ay saameysay uu ka mid ahaa marka ee gargaar ku filan dadka abaartu ay hayso ma jiraa oo ee maamulkiina iyo ee haddii hay-ado kale wadaan ama m- ee qolyo kale aada la kaashateen oo dadka loogu gargaarayo mise waxaa jira baahi badan Ah, ilaahay baa horta dadka baahi oo saari kara dhibaatada abaartana eh, maxaan ku dhahaa maadaama ay ballaaran tahay eh, runtii eh, de waxba waxbala lama gaari karo dadka intaa la-eg iyo xoolaha intaa la-eg oo baxaya oo dadkii aanay waxba haysan oo xoolihii ka baxeen eh, gaadiidkii ay u dhaamin jireyna uu deymo badan ku yeeshay ama gaadiidkii laftigiisiiba uu shidaal iyo hagaajin iyo wax u baahday hase yeeshee intii dadaal ahayd eh, biyodhaan iyo wixii raashin loo geyn karay waa loo geeyey welina waa la wadaa oo eh, maaragtay biyodhaankii waa loo wadaa Eh, waxaan u mahad celinayaa jaalidaha dibadda oo si xoog leh uga qayb qaatay abaartii iyo biyodhaankii mid dadka loogu gurmanayey Ah, iyo iyo dawladda oo iyaduna eh, dhinaceeda qorshayaal iyo dadka loogu gurmanayo iyo sameeyey iyo hay-adahana codsi u gudbiyey sidaasna ay kusoo gurmadeen marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa cirkan waa cusub yahay in ilaahay subxaana wa tacaala uu roob shubo oo markaa laga raysto maaragtay rafaadka iyo iyo dhibaatada jirta oo abaaraha halkaad barnaamijka kala socotaana waa xarunta diljir ee magaalada gaalkacyo taliyaha guud ee ciidanka booliiska puntland jenaraal cabdulqaadir shire faarax erig oo maalmahaanba kormeer ku sameynayey xarumaha kala duwan ee booliiska ee gobolka mudug ayaa maanta gaadhay degmada galdogob oo ka tirsan gobolka mudug taliyaha ayaa socdaalkiisa waxa uu ku soo maray deegaano kale oo ka tirsan isla gobolka markii uu tegey galdogob ayuuna dadka la hadlay hase yeeshee waxaa hadalka ku horeynaya duqa degmada galdogob xasan faarax maxamuud boolisku waa la shaqeeyaa tayeyn iyo awood iyo qalinta uu u baahan yahay wax kastaba tabarteen iyo dowladdeenu ha noqoto laakiin in booliska ee, uu shaqeeyo oo degmada la shaqeeyo oo horumarka kala shaqeeya cashuuraha kala shaqeeya waa arrinta loo baahanya waxaan qabaa saldhigga galdugob oo hadda aad arkaysaan shanta qoloo ka dhisan waxaa dhisay communitiga reer galdugob baa iska aruushay qaybtaa hoose oo hadda ah, qayb mitirku ka korreeyana taliyaha booliska iyo rag la mid ah baa magaalada ka aruushay gurigaan maag baa dhistay anuu markaan degmada imid intaas iyo nuuradda iyo ganjeelka ilaa wareegaas iyo halkudhegyada hore ku qoran baanu ku darnay ilaa dhowr kun oo dollar baa ku kacday haddana bulshadaan dib uga qaadno ka aruurin taas waxay caddaynaysaa inay eh, reer galdow yihiin in boolisku shaqeeyo laakiin waxaan is leeyahay eh, taliyaha inkastoo dee madax badani ka horreysay xataa gaadiid loogu talagalay madaxweynuhu siiyey baa taliyayaashu hore ay iska suurtoobi weydeen inay ka soo baxaan meeshaan gaadiid ma helin wax kale oo dhaliila nima- kama sheegi kara hadday nimankaa gaadiid heli lahaayeen way shaqayn lahaayeen inay gaadiid helaan boolisku oo la tayeeyo tababarana la siiyo unbay u baahan yihiin isku eedi mayno ma lihin maxaa wax badan loo wada qaban waayo waddan burburay baynu joognaa oo dagaal mar walbaba ka socdo booliska eh, taliyaha cusub inuu tayeeyo gaadiidna helaan markaas ayaa laga hadli karaa boolisku inuu wax qabto oo la shaqayso degmadu saa la socotaan niman waxaa la shaqeeyaa eh, milisiyaana oo aan ugu talagalnay in la qarameeyo iyagana oo taliyuhu nala arko amarka ka qaata taliyaha saldhigga برمودة يا بابور تكلا إلى عليه شغلة هذا اللي قال لي شغله وارون ودعي كذا يساعدتكم ما أنت قفل الظروف فاكو حرارة وقف وهدو بلي الله بشار وايو أود بدن بكموش لكن واحد رجينا إن بوليس كنا قضوا مدتكم كسو هرتو بشاركي سهلة قادي سهلة وحي كانوا كان من هلا أنت واحد وزارة أمنكم وحي كان ده حاجة ضيعتنا وقتنا كوشران وكمبيوترية كوشران إيو أرماكين يا قلبين حاجة وحافيزك هذا كره كبل وأرك دون تتلي وحنا رامركا وحنا قد بني واحد تاني سلقيه هرول الله بسي دقلدوب بس مسودين النقطة dhulka property-ga aad u jeedaan oo hadda magaalada koonaa ka taagatay dad baa ku dhintay oo lagu laayay waxaa loo leeyahay booliska loo ilaalinay inay boolisku dhisaan ayagaa laga rabaa oo weliba saldhigyada hadda yimid oo ugu horreeya oo noqdo goldoob saldhigga koowaad oo helo gaarigiisii shabaqlaha ahaa oo helo wixii ka dhiman shaygu markuu wuxuu u baahan yahay helo ama qofku wax kala qaban karaa waxaan rajaynayaa ereyga inuu insha allah ku filan yahay inuu waxa ka dhiman goldoob ama puntland oo dhan uu kaafin karo aqoontiisa iyo xilkasnimadiisa waxaan ku leenahay kusoo dhawow galdogob waxay ka dhimanna ka waxee waxyaalo badan waxaa jira hadda odayaasha ay maantii shalay gala hadlayeen inay kula kulmaan bay rabaan shirar kula qaataan iyaguna waxa ay ka hadlayaan iyo arrimo iska jir jira waxaa xataa maxkamaddii ciidankaa la socota baan ku nahay wixii dambila waa la qabanaya diyaar mawtii haa waa una soomaali waa taqaanaa booliis wataan lala shaqay keligii ma shaqayn karo waa in booliska qof ka horreeya waxa sirta siiya ama warka siiya waa shacabka haddaan shacabku war siinin boolisku ma shaqayn karo boolisku in lala tayayo bulshada la shaqaysa u baahan yahay aada iyo aad baad mahadsan tihiin kaasina wuxuu ahaa duqa degmadaasi galdogob xasan faarax maxamuud markaa kadib waxaa hadalka qaatay taliyaha ciidanka booliiska puntland jenaraal cabdulqaadir shire faarax erig waxaana hadalkii taliyaha ka mid ahaa الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله جميع أما بعد halkan waxaan u nimid booqasho ayahan noo socotay oo aan ku maraynay taliska booliiska hogaamada iyo taliyaha waxaan ku maraynay gobollada iyo degmooyinka inaanu hubinno bal xaaladda booliisku sugan yahay nooca booliisku yahay habka wada shaqaynta shacabka iyo iyo booliiska tirada iyo tayada ciidanka booliiska runtii intii aan marayay hadda gobolka mudug waxaan u malaynayaa hal degmaa noo dhiman إن شاء الله يدنا واتجي دونا هدي الله يريحه أنا ده هذا اللي صدق حق ما نودي من صاحة إيو توفيقي شريم بنودي من يحس أفضل هذا واحد تجني واحد قال كعيو يكل دقب يكسروين كلا حريرة سيدا مها بيرة إيو فرصة على إيو قل دقب أن هذا مرينا القوة قال حين وصار مرينا كنتي جو قاعدوا في عن شعب الجديد في عن وشقينا intii tabartoo dadaalaya hawlo muxuu ahaa runtii lagu farxi kara ka socdaan ayaana ugu nimid waxaan rajaynaynaa dadka shacbiga oo degmooyinku in ay la shaqeeyaan ciidanka booliiska ay caawiyaan waayo booliisku waxa weeyaan waa muxuu ahaa waa awoodda waa saaraya laakiin gacmaha iyo lugaha iyo indhaha iyo dhagaha ku shaqaynaya waa shacbiga haddaanay siin ayagu informationka oo ayna la shaqayn oo aanay taakulayn waxba suurageli kari mayaan booliska waxba ma suurageli karayaan waayo boolisku percentage yar buu ka yahay ee bulshada mana ogaan karo meelo looma taagna laakiin dembiyada dhacaya iyo sidoo ku dhacayaan cidda la rabo inay hagto booliska usoo farta ku taagta waa iyaga waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala maamulka degmada shacbiga booliiska in guud ahaan si hufan loo wada shaqeeyo siday horeba u wada shaqayn jireen haddana annaguna haddaan nahay taliskii baahiyo badan baa jira kaalinteeda iyo awooddeeda badan sidaan u kicin lahayn saldhigyada si ay shaqadooda u qabsan lahaayeen intaasaan ku soo gabagabaynaya wabillahi tawfiiq
magaalada addis ababa xarunta dalkaasi etoobiya waxaa heshiis ku kala saxiixday maamulka somalilan iyo maamulka khaatumo heshiiskan ayaa dadka qaarkii waxa ay tilmaameen in uu lug ku lahaa xildhibaana saadiq abshir garaad oo ka mid ah xildhibaanada puntland hase yeeshee xildhibaanka ayaa arrintaas si kulol isaga fogeeyey waxa uuna sheegay inuusan haba yaraatee wax uu kala socda aysan jirinin maxamuud lakimaan oo ku sugan stuudiyaha daljir ee garowe ayuuna u warramay waa salaamaya dhammaan dhegeystayaasha saadiq abshir waxaanu waxaa xildhibaan saadiq abshir garaad waxaa jooga xamar waxaa asxaab badan oo runtii diladii gudaha bay soo weydiiyaan qoraal lagu faafiyey baraha internetka oo la leeyahay waxaa siyaasiyiin kasoo jeeda somaliland baa wax heshiis ku galay magacaygaa lagu daray runtii anuu waxay aaminsanahay soomaaliya dee inay ahayd soomaaliya haddeerna soomaaliya tahay waagii isticmaalkii na ahaan jirtay waqooyi iyo koonfur laba dawladoo aanay ahayn hal dawlad oo soomaaliyana ay noqotay xilligaa wixii ka dambeeyey jamhuuriyadda soomaaliya haddeerna loo bedelay jamhuuriyadda federaalka soomaaliya taas waa mid wixii intaa ka dambeeya dalku waa gobollo gobol hebelbu qofkaas ka soo jeedaa baan anigu isleeyahay baa sax ah laakiin koonfur iyo waqooyi iyo waxaa ala istadiyo oo nidaamka federaalka daba qaatin waxa weeyaan qofkaas puntland buu kasoo jeedaa somaliland buu kasoo jeedaa heblo ka jubbaland buu kasoo jeedaa hadday marka taa noqotona anu puntland baa kasoo jeedaa marka waxaan rabaa inaan dadka u sheego dastuurka iyo sharciga nidaamka dalka u degsanna waa aqaanaa xildhibaan puntland baan ahay weligay baan ahaa runtii saxeexaas warqadaa lagu qoray inuu yahay mid been abuur ah oo aan sal iyo raad toona lahayn mana qorin mana saxeexin nasiib wanaagna sawirada dul saaran midaanu kuma jiro marka waxaan saasaa rabay inaan cadeeyo isla xalay markii aan ogaadayna baraha barta facebook aan ku leeyahay si cad baan qoraal uga soo saaro aan usoo dhigay marka aada iyo aad baad mahadsantihiin intaas baan rabay inaan aan u xaqiijiyo dadka reer puntland iyo dadka reer soomaaliya ee meelkasoo joogaan ee i yaqaana waa tahay ayagana meesha ku arkay waa tahay xildhibaan dabcan qoraalka magacaaga halka lagu xusay sidaa sheegtay arrintan wax waad kala socotay soomaha markii hore ilaan qof bilaa macno wax laguma saxiixee mada arrin way jirtaa runtii waxa weeyaan kuraasta aqalka sare ee baarlamanka federaalka ee soomaaliya kii la qaybinayey dawladda federaalka ayaa qaybisay annaga waxaan ku jiray guddigii arrimaha federaalka puntland uga mid ahaa mawqifka puntlandna wuxuu ahaa in aqalka sare lagu qaybsado sideed iyo tobanka gobol ee soomaaliya aqalka hoosena lagu qaybsado degmooyin wada socotaan oo wakti badan muddo sanad ah baa siyaasadaas iyo riixriixaas ay socdeen markii u dambeysay koo iyo toban kursina waqooyiga soomaaliya ayay geeyeen iyagoo ku qoray maamulka somaliland koob iyo toban kursina waxay geeyeen puntland staydyada kalena maamulada kumeel gaarka ee kale waxay siiyeen sideed sideed markii ay micnaynayeen kuraatan in koob iyo tobanka puntland iyo koob iyo tobanka somaliland waxay ku fasireen madaxda federaalku gobolada sood iyo sanaag iyo cayn oo labada maamulba ay midab muran siyaasadeed ka jiro inaanu hal dhinac kuraasooda raacino sax umaanu arag maadaama lagu muransan yahay weli kala bixin marka saddex kursi oo kamida waxaan ku darnay puntland saddex kursi oo kamidana waxaan ku darnay somaliland bay dheheen sidaa laasligeed puntland doorashadii aqalka sare markii la waxaynayey sidii deegaanada waa lagu sareeyey kuraastii qaybtii somaliland markii laga hadlayey maamul somaliland meesha ma joogo dad uun kasoo jeeda goboladaas baa waxay sheegtaan inay magaca maamulka ku hadlaan oo iyagu wax ku qaataan kadib kuraastii xaggaa ay ku dareen bay diideen oo dadka goboladaas kasoo jeedaa inay qaataan ka qayb galaan wakti badan bay qaadatay shirar fara badan oo kala jaajaada laisla galay mar waxbaa la kordhiyey shir ogos lagu galay saddex waa kuraas baa la kordhiyey haddana waa lagu laabtay koob iyo tobankii kursi murankoodii waa taagnaa ilaa haddana waa taagan yahay shirkan waxaa loo qabtay hadda socda in arrintaa lagu xaliyo marka ilaa iyo hadda iyadii baa taagan oo aan wax kale laga gaarin oo guddiyaal baa jawaari qabtay si sharci daraa u qabtay wuxuu yiri beelaha birta waqooyi baa leh haddana saxray aday arrintaas waa arrimaha hadda ilaa hadda miiska saaran
waa tahay hadda adigii wafdi madaxweynaha ka mid tahay oo wafdigii madaxweynahaad ka mid ahayd madaxweyne ku-xigeenka puntland camey waxaa jira siyaasiyiin iyaga laftirkooda somaliland kasoo jeeda oo arrimahaasi ka hadlay oo somaliland kasoo jeeda idinkana kuraas dheer ayaad dooneysaan baa la yiri maxaa ka jira warkaas
gobolada waxa weeyaan taas way hawl yar tahay oo ma iyaguba maamul ma matelaan annagu dhulkayga waa matelaa kuraastana kuraas somaliland leedahay ma horta waa aqalkii sare ee soomaaliya waxaana laga hadlayaa waa matalaadii dadka muwaadiniinta soomaaliyeed ay xaqa ugu lahaayeen dawladda federaalka ka tirsan yihiin maadaama federaal lagu sareeyey stadiyaa loogu waxeeyey dastuurka uu qabay annaga number one waxaan barnabnay si murankana meesha uga baxo in goboladii soomaaliya lagu sareeyo sideed iyo tobanka gobolada soomaaliya mawqifka ugu fiicnaa ee puntland soo jeediyeen laga diiday taas yahay taasna waxaa loogu danaynayay dad aan iyagu gobolada aan aan waxay xaqa u leeyihiin qawatsan uu madaxweynaha federaalka ahi si hayb hayb ah ugu hiidinayo for example galmudug oo kale baa loogu hiidinayay in nidaamka dastuurku maraya laga leexo iyo hirshabeelle saddex gobol iyo bad sidii lix iyo toban kursi loo siin lahaa baa nidaamkii dadku ku dhexdhexaadka ahaan lahaa caasimada waxeeda heli lahayd ee ee cid meesha khilaaf ka jiro xataa khilaafkooda ururi lahaa hadda for example sool oo kale sanaad kuraastooda markay gobolka sool ama gobolka sanaad way sahlanaan lahayd laakiin madaxda federaalka oo qaarkood reerahooda ugu hiirinaya xaqaanan hayn siday u siin lahaayeen baa fidnadan ka shaqeeyay hadda iyadii unbay sii daba jiidayaan marba meelba ku waxaynayaan hadda waxay waxaan usii jiijiidayaan oo kuraasta loo sii murangelinaya waxa weeyaan haddana caasimada muqdisho sida kuraas ugu helaa baa kuraasta waqooyiga ay ku dareen ee ay sida cad u sheegeen inay dadka deegaankaasu ay leeyihiin inay haddana runta ka sheegaan oo dadkaas intaas leeyahay ay ka uga warwareegayaan وايه هذا ما هذا xaq baanu leenahay dadka iyagii xaqoodii ay meesha raaciyeen weeye inaan u doodnana wa waa sax waxa weeyaan waxa weeyaan kuwan ka hadlaya anagu dhulkayagooda waa matalaa soomaalinimadooda ogol yihiin kuwa aan dadkooda soomaalinimadooda diidan yihiin baa raba inay ku ku qaataan waxaan jirin waa tahay ugu dambeyn adigoo aada mahadsan hadda maxaa natiija oo la fili karaa xaggiina oo ku aadan kuraastaasi muqdisho wakti badan ilaa laba iyo labaatan cisho meelaha ku dhawaad baad ku sugan tihiin maxaa natiijo oo la fili karaa oo aad kala imaan doontaan magaalada muqdisho natiijada waxay ku xiran tahay annaga waxaan rabnaa xaq soomaaliyeed ma rabno wixii dastuurka waxay dadka iyagu xaqa u lahaayeen oo muwaadinimada dastuurku wadankooda ay xaqa ugu lahaayeen oo matalaada ana in cid kale ka dhacdo ma rabno marka waxaan filanaa hawshuna hadda ma dahaysano madashay hor taallaa madashaas baanu rabnaa kolley go-aanka iyaga soo saari doonaa sidii uun isriixriixi siyaasadeeda soomaalida isku riixriixi jirteen baa socda laakiin waxaan rajaynaya insha allahu inay maalmaha soo socda inay dhammaan doonto haddii lahayd
jaaliyadda puntland ee ku sugan dalalka yuruba ayaa dhowaan samaysatay dallad ay ku midaysan yihiin shir ka dhacay dalkaasi denmark ayayna ku doorteen mas-uuliyiin isugu jirta golo dhexe iyo weliba guddi filineed iyo guddoomiye iyo weliba ku-xigeenkiisa sidoo kale waxa ay samaysteen qorshe hawleed ay ugu magacdareen qorshaha boqolka maalmood jaaliyadda ayaa sidoo kale shirkaas kaga dhawaaqday lacag gaaraysa toban kun oo dollar oo ay sheegeen in ay ku taakulaynayaan dadka walaalahooda ee reer puntland ee abaartu ay waxyeelaysay cabdixakiin cabdi ismaaciil waa guddoomiye ku-xigeenka dalladaas khadka telefoonka ee denmark ayuuna iigu warramay waxaana ugu horrayntiiba weydiiyey bal shirkaas iyo sida uu dhacay wuxuuna ku jawaabay bismillahi raxmaani raxiim aad iyo aad baad umahadsan tahay jamaal faarax aadan iyo dhammaan howlwadeenada reer dalshir runtii sidaad u sheegtay magacaygu waa cabdixakiin cabdi ismaaciil madax ahna guddoomiye ku-xigeenka jaaliyadaha qurbajoogta puntland ee qaaradda yurub runtii su-aasha ad weydiisa haddaan u dhaadhaco waxaa la dhisay jaaliyadda jaaliyadaha puntland waxay ku midoobeen dalad lix iyo labaatankii bishii hore ilaa iyo shirku wuxuu socday iyo sideed iyo labaatankiiba soo gabagaboobay shirkaas waxaa kasoo qayb galay jaaliyadaha puntland ee qaaradda yurub dalalka haddaan ku maga ku magacaabo dalka norway denmark oo iyada shirka lagu qabtay switzerland belgium holland germany iyo weliba auster shirkaas waxaa lagu yeegleelay dallad ay ku midaysan yihiin qaaladaha qaaradaha jaaliyadaha puntland ee qaaradda yurub waxaana lagu doortay laba gole golaha kulinta iyo golaha dhexe oo sharci ilaalinta ah marka shirkaasu runtii wuxuu noqday shir ay aad iyo aad dadkao dhan ay usoo dhaweeyeen waxaana ku baxay wakti badan iyo joogti badan waxaana mahaddaas iyo iskale jaaliyadda denmark gaar ahaan magaalada orsti oo iyadoo shirka iskamartigelintaas iyo xil iska saartay inay shirkaas u qabsoomo
waaya shirkii waad qabateen waana isdoorateen ujeeddada ka dambaysa marka maxay tahay shirkan maxaad ka faa'idaysaan oo laisu dooranaya
waa maqsad waa su-aal muhiima wax walba waxaa keena baahibaa keenta dabcan baahida keentay in waktigan jaaliyadaha ay midoogaan islamarkaasna ay dalada ku midaysan yihiin dhistaan waxaa keentay kadib markaan aragna baahiyaha aan u qabno inaanu inaanu inaan wax ku qaban karno inaanu isku duubnaano inaanu isku duubniyo dalkeenni wax ku qaban karno annaguna aan wax isugu qaban karno dadku marka waxyaalaha ugu muhiimsan oo aanu firkaas aanu ku ku qaadi wax ku qaadino waxay ahayd inaanu bal dalkii aanu ka nimidna dib ugu celino annaguna aan isaga warqabno waxaana shirkaas sida xarka telefoonka iga soo qaybgalay ee madaxweyne ku-xigeenka puntland mudane cabdixakiin xaaji cumar camay runtii ayaga oo madax kale oo golaha wasiirada ka midna ay usa noo soo hambalyeeyeen waxaa keliya oo ana uu yahay halku dhegeenno inaanu bal dalkii dib ugu celino annagu aan iska warrabno waaya cabdixakiin markii la yidhahdo dalkii iyo lasoo hadal qaado markiiba waxaa maskaxdaada kusoo dhacaysa xaaladda abaarta baan ee ka jirta puntland oo dunyadu iminka ay si fiican u dhammaanayso dadkiina qaarkood xataa ay ku dhinteen iminkana arrintu aysan wanaagsaneyn roob la-aana ay jirto maxaad qabanaysaan marka dhinaca abaaraha iyo ka qorshaysanay dadka aad u qabanaysaan reer puntland waa su-aal meesha ku jirta oo isla markaasna in la isweydiiyo markaas ay taagan tahay runtii waxaa maragma doontaa oo aanu rabnaa in aan weli shirka aan ugu waqalnay maalintii aanu shirka aanu qabanay waxaanu ugu waqalnay inaanu marka ugu horeysa horta aanu ka uga qayb qaadano inaanu dhaqaala aan ugu yabooqno dadka abaaruhu halakeeyeen islamarkaasna ilaahay baa unbaa unbaa kubaa qof keeni kara bal anagu xataa horteeda aanu qaadano waxaa shirkaa looga dhawaaqay lacag toban kun oo doolar ah marka runtii mana ku ekaanayn inaan dabaqa keliya maxaa ku dhahaa aanu u daynay waxaan rabnaa inaanu meel kasta iyo wax cid kastoo reer puntland oo maanta abaaraha ka jira og aanu aanu tartiibta gaarsiino waajibaad baana saaran waajibaadkana saaran wuxuu yahay inaanu ka qayb qaadano baahiyaha dalka ka jira hadday ahaan lahayd maxaa ku dhahaa abaaraha iyo hadday ahaan lahayd arrimaha bulshada markii arrimaha puntland aynu ka tagno dad soomaaliyeed baa tihiin urur baadna dhisateen aad ku midaysan tihiin waddanka soomaaliya doorashooyin baa iminka la filaya qamaqaabadiina way socotaa sidee ula socotaan jaalida reer puntland daadkiina yurub arrimaha doorashada ee dalka soomaaliya waa mahadsan tahay jamaal runtii waa su-aal meesha ku jirta markaad ka hadashid puntland marka laga hadlayo dabcan waa soomaaliya soomaaliyana waxaa ka jira doorashooyin doorashooyinkaasna dabcan waxaa dhowaan la door oo gobolada soomaaliya o dhan laga doortay xildhibaano dabcan wixii tala iyo tusaalaha waa ka geysan doonaa laakiin annaga horta qorshahayaga koowaad wuxuu ahaa oo aanu boqolka maalmood aanu hordhigana wuxuu ahaa diiwaangelinta midowda yurub iyo iyo maxaa ku dhaha dhamaystirka dastuur aanu aan rabno inaanu annagu aanu ku kala ku kala badbaadno iyo diiwaangelinta maxkamad in maxaa ku dhaha maxkamad aanu maxaa ku dhahaa loo gudbiyo waddanka wax kasta loo furi karo iyo weliba maxaa ku dhahaa inaanu maxaa ku dhahaa aanu bal annagu aan xiriirka annaga bal aanu bal horta ka bilowno runtii hawshaasna hawl fudud ma ahan xiriirka jaaliyadaha oo kale haddaan soo qaado waa wax u baahan in maxaa ku dhahaa loo dhaqaaqo islamarkaasna wakti badan la geliyo dabcan waxaana arrintaas ku foogan oo hadda guddi u saaraya gudoomiyaha dalada qurbajoogta puntland mudane maxamed cabdiraxmaan cali ugu dambeyntii idinka reer yurub oo jaaliyadaha reer puntland dalka yurub oo dalka yurub jooga xiriirkiina iyo iska warqabkiina iyo baahiyihiina iyo xaaladihiina waxbarasho iyo caafimaad iyo baseed kaga warqabtaan waa sababta keentayba inaanu jamaal aan ururka daladana aan u samayno waayo dadku hadday sa iska warqab waxbama qaban karaan waxbana kama qayb qaadan karaan muhiimadda annaga waxa weya waa afar qodob waa midnimo isu tanaasul daacadnimo iyo wadatashi afartaa qodob baa annaga haldoorka iyagu noo mudo ka warsa inaanu aanu saarno ujeedada aanu saarno marka ugu horeysa aanu ka bilowno weeye marka haddii allaha awoodda la ogolaado waxaan rabnaa inaanu horta bal isku xirno jaaliyadaha puntland ee ku kala baahsan waxa weeye waanana bilowna hadda dhaqaaqa ugu horeeya guddiyaha loo saaray marka haddii allaha awoodda la ogolaado ordan baan nahay ma lihin waxa weeye boqol kiiba boqol waan qabanayna laakiin qorshaan u samaysanay bal inaanu qorshahaasunu ka mira dhalino waxaanu rabnaana inaanu haddii allaha awoodda la ogolaado anagoo markasta la kaashanayna madaxda dowladda iyo weliba maxaa ku dhahaa dalka shacabka ee reer puntland ee qurbajoogta iyo gudaha iyo dibaddaba inaanu bal aan waxaanu dhaqaajin karno aanu dhaqaajino waxaanu rabnaana dadka shacabka inaanu fariin u digma reer puntland ee gudaha jooga inay ka shaqeeyaan midnimada iyo nabadgelyada nabadgelyada dowladda keliya lagu hadlayn waa in anoo fursadan ka faa'idaysanayo waa in qof kasta oo shacaba oo reer puntland uu ka qayb qaataa nabadgelyada dalka waxa anaga dareemayna waxyaalaha ka jira dalka oo ah abaaraha ilaahay anaga dulqaado ilaahay unbaa naga faydi karaa barnaamijka caawa iyo daljirna intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa tan iyo kulantideena dambe barnaamijka mid lamida intaas kuma doono waa jamaal faarax adina barnaamijka idinla socodsiinayna ku dhaafay sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu